أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amaa bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati almaa-ida wuxuu allah subxaanahu watacaala leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow man qofkii yartadda noqdo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka laabto oo ka noqdo fasawfa jeer dambe ayaa ya-ti llaahu alla ou la imaanayaa biqowmin qolo qolada oo yuxibuhum alla jecel wa yuxibuuna iyagana ay jecel yihiin hu alle qoomka oo adilatin kuwa jilicsan ah cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ku jilicsan acizatin qoomka oo acizatin kuwa adag ah cala alkaafiriina gaalada korkooda ku adag qoomka oo yujaahiduuna jihaadayaan fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa ku jihaadayaan walaa yakhaafuuna aan ka cabsanaynin lowmata laa'imin ku eedeeyo eeddiisa aan ka cabsanaynin daalika kaagaasi fadlullaahi ilaahay fadligiisa waaye yu-tii waa siinayaa alle hi fadliga man ayuu siinayaa yashaa-u ou doonayo wallaahu alle waasicun mid fadligiisu waasic yahay waaye caliimun cilmi badan oo meesha uu fadliga gelinayo mid yaqaano waaye alle allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay marka meeshan wuxuu tilmaamayaa arrin aan weli dhicin laakiin dhici doonto waxayna ka mid tahay waxyaabaha tusaaya qur-aanka xaqnimadiisa dadkan marka diinkii ka laabtay ridoobay oo diintii ka noqday markii markaan aayaddan ay soo degayso ma joogin mana jirin markii nebiga dhintay kadib ayay dhacday inay dad diinkii ka baxaan ilaahay marka dadkan uu tilmaantan siiyey sidaan u tilmaamay ayuuna qoladaasi marka uu ku ciqaabay gacantooda diinkana uu ku ilaaliyey marka rasuulkii aayaddan waa kusoo degtay waa akhriyey ayagoon joogin dadkaas haddana tilmaantii waa la helay markuu nebiga dhintay kabacdi waxayna ka mid tahay marka calam min aclaami nubuwa iyo qur-aanka xaqnimadiisa ayay ku tusaysaa waqtigii nebiga ou dhintay ayayna riddadu dhacday ilaa waxaa la yidhi saddex masjid unbaa ilaahay keliya looga tukan jiray mas labada xaram oo maka iyo madiina iyo masjid ku yaalay juwaatha baxrayn ku yaalay oo qoladii reer cabdilqays meeshii ay deganaayeen ah intii kale carabtii reer baadiyaha ahayd iyo dadkii markaas wax badan oo ka mida way laabteen oo diintii waa ka noqdeen abubakar ayaa marka waxay u kala baxeen wax diinkii ka laabtay iyo wax iyaga markaa zakada diiday oo axkaamtii waaweyneyd macluum min addiini bidaruurana ahayd dad diiday oo iyagu yacnii diiday iyo waxyaabahaas ay isugu jireen abubakar marka uu la dagaalamay qoladii sakada mancisayna waa la dagaalay kuwii diinta ka baxayna waa la dagaalamay waana ka guulaystay abubakar radia allahu canhu taana waxay tusee abubakar inuu xaq ku taagnaa isla markaana nebiga sala allahu calayh waali wasalam diintiisii inuu dhammaystiray oo abubakar marka muslimiinta meel fiican uu uga soo baxay ilaahayna uu sidaa raalli ugaga noqday marka wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow man qofkii yartadda noqdo qura-du saasay u badan yihiin qaar marka naafic isaga wuxuu aqriyey man yartadid oo meesha tadciifka ku jira ayuu faki ku sameeyey marka man yartadid minkum can diinihi buu akhriyey labada qiraa'ana isku macno waay man qofkii yartada noqdo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka noqdo oo ka laabto fa sawfa mar jawaabtii marka waa tanaa manta fa sawfa mar dambe ayaa ya-ti llaahu alla ou la imaan doonaa biqowmin qolo ayuu la imaan doonaa qolada oo yuxibuhum alle uu jecel yahay wayuxibuuna iyagana jecel hu alla jecel adilatin kuwaas oo adilatin jilicsan cala almu'miniina mu'miniinta korkooda ku jilicsan oo u tawaaducayo garabkooda u raaricinayaan acizatin kuwaas oo adag cala alkaafiriina gaalada ku adag qolada marka tilmaantan leh qoladee waay marka tafsiirka laba tafsiir ama saddex baa ugu weyn tafsiir wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa qoomkan waa abubakar iyo intii markaas la socotay oo xuruubtii marka riddada ee abubakar ou galay maadaama ay aayaddu ka hadlayso abubakar iyo intii raacsanayd ayaa loo jeedaa ee asxaabta ah tafsiir wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa qowm oo min ahlilyaman ah oo nebiga sala allahu alayh waali wasalam tilmaantaan uu ku tilmaamay reer yeman oo waxa uu yidhi hum araqu af-idatan waa dad marka quluub jilicsan oo jaanibkooduna uu muslimiinta u jilicsan yahay buu ku tilmaamay aayaddanna macnahaas iyo tilmaantaasaa ka muuqdo iyaga marka in loo jeedo weliba ibnu jariir macnahaasuu doortay isaga ee tafsiirka saddexaad waxa uu yahay qolo markaa yacnii yamanta kasii mid ah oo ashcariyiin la dhihi jiray abuu muusa alashcari qoladiisa oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi alashcariyuuna minii wa ana minhum kuwaabaa loo jeedaana waa la yidhi aduu marka abuubakarna waa ku dhaboobay aayadda ee qoladaas tilmaantaas xadiidka u yeelayna waa ku dhaboobaysaa ee marka iyagana marka tilmaantan dhammaan waa laga wada helaya waxaa kaloo ay mufasiriintu ay yidhaahdaan cid allaale ciddii tilmaantan laga helo oo iyagu wasfigoodu sidaan uu noqdo aayadda waa soo gelayaan leanna aayaddu waa caam iyada nacam ayb alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ayb qoomka oo yujaahiduuna jihaadayaan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaadayaan alimaamu dabari meeshaan marka wuxuu yidhi yujaahiduuna waxay ku jihaadtamayaan fii qitaali acdaa illaahi ilaahay acdaa'diisa la dagaalankooda cala alnaxwi aladii amara allaahu biqitaalihim sidii alla u amray in loola dagaalo ayayna ula dagaalamayaan waalwajhi aladii adina lahum bihi iyo wejkii alla oo u idmayo u amray ayay kula dagaalamayaan way marka marka yujaahiduuna fii sabiili llaahi sidii alla u amray dariiqadaa saxda ahayd ayay ilaahay jidkiisa ugu dagaaltamayaan walaa yakhaafuuna ma cabsanayaan lawmata laa'imin mid eedeeyo eediisa ka baqi maayaan oo diinka iyo yacnii inay ku camal falaan uga tegi maayaan qof baa ku eedeynayo ama ku nacayo dalika kaagaasi fadlullaahi ilaahay fadligiisa waaye yuutii waa siinayaa hi fadliga man ayuu siinayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alle waasicun mid fadligiisu waasic yahay waaye caliimun cilmi badan ay caliimun bimowdici juudihi ilaahay waa mid og meesha uu ku deeqayo deeqda iyo fadliga meeshuu gelinayay alla isagaa garanayo oo dad buu ilaahay fadilayaa diinkuu ku fadilayaa kuwo kalena waa la waa laga fadilayaa taas marka ilaahay isagaa yaqaana diintiisa cidda u dhiibayo cidda uu ku sharfaayo cidda uu ugu yeelayo sharafka ilaahay subxaanahu watacaalaa wax doorashadiisa ku xiran waa hadday marka boqolaal qof ka xasdaan qof ilaahay fadli siiyey xaasidnimadooda wax macnaa ma samaynaysa marka maxaa yeelay alla isagaa fadligiisa oo waasic yahay caliimun mid ogaal badan waaye bimowdici juudihi deeqdiisa meesha ay dhacaysana mid ku cilmi badan waaye alle inamaa waliyukum allahu warasuluhu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa wahum raakicuun inamaa wax kale maahane waliyukum weligiina idinka allaahu alla waaye kan idiin gargaarayo wa rasuuluhu rasuulkiisa waaye waaladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyeen alladiina kuwaas oo yuqiimuuna asalaata alladiina kuwii weeyaan yuqiimuuna oogayeen asalaata salaada wayu'tuuna siinayeen azakaata zakadana siinayeen wahum iyagu raakicuuna kuwa rukuuco waay oo salaadiina marka yacnii rukuucdii baa si gaara loo sheegaya waman qofkii yatawalla llaaha alla ka weli dhigto wa rasuulahu rasuulkiisa ka weli dhigto waaladiina kuwii ka weli dhigto aamanuu rumeeyeen fa ina xisballaahi ilaahay xisbigiisa hum iyaga ayaa alghaalibuuna kuwa guulaysanaya ah ayb labadan aayadoodna aayaddii hore calaaqa la leeyihiinoo mar haddii layska reebay yahuud iyo nasaaro in laga weli dhigto halkanna cidda ay wilaayada booskeeda ay dhacayso wilaayada saxda ah ayuu alla ka waramayaa subxaanahu wa tacaala aayaddan marka waxaa la yidhi ibnu cabaas iyo sida laga warinayo cubaadat bnu saamit iyo cabdullaahi bnu ubay ayay kusoo kala degatay oo cabdullaahi bnu ubay cubaadat bnu saamit yahuud waa ka beri noqday wuxuuna yidhi atawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu aniga ilaahay baa ideeqo isagaan ka weli dhiganayaa rasuulkiisaan ka weli dhiganayaa waxaan ka weli dhiganayaa mu'miniinta cabdullaahi bnu ubay waxa uu yidhi aniga yahuud ayaan aqaanaa iyadaan ka weli dhiganayaa akhshaa an tusiiba nakhshaa an tusiibanaa daa'ira waxaan ka baqaynaa buu yidhi musiibada wareegayso inayna asiibto oo inta guushii ay ka tagto moxamed iyo asxaabtiisa yahuud ay guul yeeshaan aniga marka inaan gacan ku yeeshaan rabaa nimankaas marka wilaayada alle iyo rasuulka mu'miniinta uma baahni anuu yahuudan ka weli dhiganayaa taas igu ogaada ayuu yidhi markaasa aayadahanba ay soo degeen ayb akaru lmufasiriin saasay u badan yihiin aayaddu inay ku timid qaar waxaa jira iyaga dhahayaan jaabir sida laga warinayo cabdullaahi bnu salaamaa nebiga u yimid markaasuu yidhi yaa rasuula allahi ina qowmanaa quraydata waannadiir qad hajaruunaa wa faaraquunaa qoomkii aan ka dhalannay ee reer bani nadiir iyo bani qurayda waa yahuudiye waa naga waa nala collaytameenoo waa naga tageen wafaaraquunaa waana na faaruqeen wa aqsamuu anlaa yujaalisuuna waxayna ku dhaarteen inaynan nala fariisanaynin maadaama uu islaamay cabdullaahi bnu salaam aayaddan baa marka soo degto maxaad ku falaysaan baa laleeyahay allahba weli idiin ah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta labadaas sababu nusuul ayaa mufasiriintu sheegaan si kastoo y ahaataba marka qofka de alle iyo mu'miniinta iyo waa ku filan yihiin garab waa ugu filan yihiin ayb inamaa wax kale maahne waliyukum idinka weligiina ka idin hiilinayo allaahu alla waaye wa rasuuluhu rasuulkiisa waaye iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyeen alladiina kuwii weeyaan yuqiimuuna oogayeen asalaata salaada kuwa oogayaan ah wayu'tuuna siinayaan azakaata zakada bixinayaan wahum raakicuunadan jumladan kutubta icraabta qur-aanka iyo waxay yidhaahdaan jumladan jumla xaaliya waay walxaal hum raakicuun waxaana laga xaaleynaya saaxibulxaalkana wayu'tuuna waawda ku jirta waaye mar haddii macnaha la yidhaha marka wayuutuuna zakaata zakaday bixinayaan walxaal hum raakicuuna iyagoo rukuucsan saasaa kasoo baxayso leanna xaaladu iyada waxaa weeyaan wasfun lisaaxibihaa qeydun licaamilihaa ayb marka xaaladda ay zakada bixinayaan waa xaaladday rukuucsan yihiin saasaa ka dhalanaysa marka saa darteedna waxay leeyihiin aayadda cali bay ka warramaysaa ninbaa masjidka iska taagay waxbuu warsaday marka waxba lama siinin cali oo salaada ku jira oo rukuucsan ayaa dirham intuu usoo bixiyey ayuu u taagay ninkiina marka waa qaatay cali baa marka aayaddu ay ka warramay baa layidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ilkiya atabari axkaamu lqur-aanka wuxuu ku yidhi meeshaas waxaa laga fahmayaa camalka yarka ah salaada dhexdeeda inuusan dhib lahayn laakiin ibnu kathiir isaga wuxuu leeyahay wahum raakicuunada haddii la yidhaahdo zakaday bixiyaan iyagoo rukuucsan sunno waxaa noqon lahayd marka zake la dhiibayo in la tukado oo lala rukuuco wax yidhina male buu yidhi sidaas nacam marka zakada la bixinayo hala rukuucsanaado wax dhahay male buu leeyahay culimada saa darteed aayaddu hadday doonto ha ku timaada macnahaas laakiin macnuhu maahan zakada uun in la bixiyo marka la rukuucsan yahay nacam taas mutafaqaa lagu yahay nacam ayb wayu'tuuna siinayaan azakaata zakada ayay bixinayaan wahum raakicuuna wahum iyagu raakicuuna kuwa rukuucayo tukada waaye salaada ama walxaal hum iyagu raakicuuna kuwa rukuucaya waaye guud ahaan iyaga marka in laga tilmaan looga dhiga sidaas marka salaada iyo zakada iimaankii waxaa looga dhigay calaamad u fiirso waladiina aamanuu keliya laguma gaabsanin aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata leedi labadaas marka meel weynay ka taagan yihiin islaamka qofka dayacaana daliil islaamnimadiisa loo daliishadaa ma muuqanayo ayb saas darteed nebiga waa ka yidhi salaada wuxuu yidhi bayna arajuli waalkufri aw ishirki tarku salaa nin iyo gaalnimo waxaa u dhexayso salaadoo laga tago xoog marka muslimnimadiisa maxaa caddaynaya inuu tukado ayaa caddaynayso ayb labadan marka midna waa camal badani jirka midka ugu fadliga badan laga sameeyo midna waa xaq maali ah waay maalkaagii aada jeclayd inaad ilaahay darti u bixiso waa calaamad iimaankaaga laga fahmayo ayb waman yatawalla allaha waman qofkii yatawalla ka weli dhigto allaha alle qofkii ka weli dhigto oo gargaar ilaahay ka raadiyo wa rasuulahu rasuulkiisa ka weli dhigto oo garab ka dhigto waaladiina kuwii ka garab ka dhigto aamanuu rumeeyeen fa ina xisballaahi ilaahay xisbigiisa hum iyagu alghaalibuuna kuwa adkaanaya way marka xisbiga alle marka waxaa loo jeedaa ansaaru diinillaahi ilaahay diinkiisa kuwa u hiilinayo hum ulghaalibuuna iyaga weeyaan kuwa haalib noqonayo oo adkaanayo iyadana marka da tilmaam baa la siiyey waman yatawala allaha warasuulahu waladiina aamanuu fa ina xisba allah ilaahay xisbigiisa maxaa lagu noqdaa marka de waxaa lagu noqdaa iimaanka in laga run sheego tilmaantaasuu ilaahay marka guusha ku bixiyaa guuldaradana inta laga dheeraado tilmaantaas ayay raacaysaa dadka marka owsaafta in la fiiriyo waayo magacyada wax muhiima ma aha iyo waddankan magacaasuu leeyahay waddan mus dadkiisu muslim yihiin waayo waddankan magacaan uu leeyahay hebel magacaana la yidhaahdaa muhiimaddu intaas keliya maahane waa tilmaanta uu leeyahay qofka taasuu ilaahay fiirinaya ayuu fiirinayaa wixii marka qofku hadduu noqdo ilaahay diinkiisa nin u heelan oo iimaankiisii uu iimaan xaqiiqi ah uu yahay ilaahay waa u gargaaraa kuwan kaydkoodu waa daciif gaaladan mahmaa awood badan ay yeeshaan si kasta oo yeelaan haddana wax shaydaan la xiriiro waayo allahna wuxuu leeyahay ina kayda shaydaani kaana daciifan waa taag daran yahay in la inuu burburaa wax weyn ma qaadanayso laakiin wixii markaa de xaqi baa la rabaa marka in lala hor istaago haddii laakiin xaqii uu maqan yahay iyaga marka baatilkooda sawla iyo jawla ayuu yeelanayaa ayb yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aladiina اtakhaduu diinakum huzwan walaciba min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wاlkufaara wliyaa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu haka dhiganina aladiina kuwa itakaduu ka dhigtay diinakum idinka diinkiina husuwan dheeldheel ka dhigtay waxa lagu jees-jeeso walaciban ciyaar ka dhigtay min aladiina xaal ay kuwii yihiin uutuu la siiyey alkitaaba la siiyey min qablikum idinka hortiin la siiyey xaal ay yihiin iyo walkufaara gaalada ha ka dhiganina owliyaa-a kuwa idin aada markaa gargaar ka raadisaan gacal iyo garab ha ka dhiganina wataqu llaha ilaahay ka cabsada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin haddana marka macnihii baa la soo celiyey tilmaan kale iyadoo hadda ay wadato markii hore yahuudiya nasaara laga hadlay hadda tilmaan kale ayb nin adigaba diinkaagii ku dheeldheelayo ku jees-jeesayo saaxiib iyo gacal ha ka dhiganin gacaltooya ma galo yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu ha ka dhiganina aladiina kuwa ittakhaduu ka dhigtay diinakum diinkiina ka dhigtay husuwan dheeldheel husuwan marka yacni husu-an iyo husuwan waa isku macno dheeldheel ka dhigtay yacni wax lagu jees-jeeso mowdic istihzaa ka dhigteen mar shareecadii buu ku istihzaa-ayaa wax ka ayuu ceebeynayaa oo wax ka sheegayaa mar nebigii u caynayaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ummaddan nebigeeda oo diinta astaan u ah ayuu caynayaa oo ku dheeldheelayaa mar waxaa weeyaan shacaairta islaamkiibuu wax ka sheegayaa uu caynayaa intaa marka waxay ku jiraan marka tilmaantan gaaladu waa leeyihiin inay diinka ku jees-jeesaan ayb qof marka diinkaagii asalkiisii ama nebigaagii ku jees-jeesayay caynayo ee adiga waxaad garab uga dhigataa diin xumo waayo wax kale ma loo ma noqonaysan ayb tacbiirka marka qur-aanka fiiri aladiina اtakaduu diinakum huswan walaciban yani kuwa idinka diinta aada ilaahay ku caabudaysaan jees-jeeska ka dhigtay qofka diintiisu meel weynay u joogtaa qofka iimaankiisa saxda uu yahay marka adoo iimaankaagii sax yahay diintii si dhaba u rumaysan qof diinkaagii ku jees-jeesaayo inaad walaal waayo dhahdo ama aad tiraahdid yacnii isku meelaan wax u wadanaa ama aada gacal ka dhigato garab ka dhigato waxa weeyaan waa diinkaan dhabkaa ahayn marka diinka ayaan dhabkaa noqonaynin suuratu nisaana waa kusoo marnay waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fi xadiidi gayrih inakum idan mitlhm in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkafiriina fi jahanama jamiica marka tacbiirkan aladiina اtakaduu diinakum huzuwa walaciban waxaa ku jiro dadkii qalbigooda la kicinaa muslimiinta nacam waxaa la dareensiinayaa nin adigii diinkaagiiba caynayo xurmo aan u haynin wax uu ku tarayaa male nacam garab iyo gacal ha ka dhiganin marka nacam laa tatakiduu ha ka dhiganina aladiina kuwa itakaduu diinakum diinkiina ka dhigtay husuwan wax lagu jees-jeeso walaciban dheeldheel ka dhigtay min aladiina kuwii xaal ay yihiin kuwaasi uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaara min qablikum idinka hortiin walkufaara gaaladiina owliya ah ka dhiganina marka walkufaarana waa la akriyay haddii walkufaara la yidhaahdo laa tatakiduu ladiinadaasay ku cadfan tahay marka alladiinadaas ayb walkufaara yaa noqonaya marka yahuud iyo nasaara waaba la sheegay waxaa noqonaya marka walkufaara mushrikiinta oo dhan baa loo jeedaa marka ayb marka maxaba iyo qalbigaaga inay u gashaan ma aha ayb inaad ku dayata maaha haddaad marka fii kulli sagiiratin wa kabiiratin uga dayato dhibaato miyaynan ahayn marka nolosha asagaad ka fiirsanaysaa jacaylkaagii waxaagii oo dhammaa xaggiisa hadduu aado waa dhibaato walkufaarina waa la akriyey min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum walkufaari marka walkufaari haddii la yidhaha min aladiinada aladiinada dambey ku cadfan tahay marka waa fii maxalli jarin awliyaa-a ha ka dhiganina waataqu llaha ilaahay ka cabsada in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddii aad tihiin ilaahay ka cabsada waidaa naadaytum ila asalaati itakaduuha huswan walaciba dalika bianahum qowmun laa yacqiluun haddana acmaashii badanka aad ka samaysaan cibaadaadkiina midda ugu qiimaha badan markaad isugu yeeraysaan bay ku jees-jeesayaan aa iyadana meel kale wa idaa haddii naadaytum aada u dhawaaqdaan ila salaati salaada haddaa u dhawaaqaysaan ood u dhawaaqdaan ittakhaduu waxay ka dhigtaan haa nidahaas iyo dhawaaqaa salaada aa u dhawaaqaysaan husuwan jees-jees bay ka dhigaan ay ka dhigtaan iyo walaciban dheeldheel dalika alamru arrinku dalika kaagaas waay ama dalika kaagaasi xaasilun minhum mid iyaga xaggooda ka xasilay waayo biannahum bisababi annahum iyagu inay yihiin qowmun qolo qolada oo laa yacqiluuna aan waxba garanaynin inay yihiin ayb mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin marka uu nebiga mu-adinkiisa ou dhawaaqo ou salaada u dhawaaqo oo uu salaaddii u dhawaaqo muslimiintiina u kacaan yahuuddii waxay dhihi jireen qad qaamuu laa qaamuu qad qaamuu way istaageen laa qaamuu allow aynan kicine qad qaamuu laa qaamuu wa salluu way tukadeen laa salluu aynan tukanine ayb calaa dariiqi alistihzaa ayay u dhihi jireen wadaxikuu waana ku qosli jireen faanzala allahu caza wajalla hadihi alaaya alla marka aayaddan buu soo dejiyey nin marka adiga aslu diinkaagii ku jees-jeesay cibaadaadkaagii kuwii ugu qiimaha badnaa jees jees ka dhigtay oo wax ka sheegaayo waxba ha ka dhiganin marka ayb qurtubi wuxuu leeyahay marka aayaddaani waa aayadda keliya qur-aanka ku jirtae lagu tilmaamay aadaanka aadaanka yacni si toos ah loogu sheegay waidaa naadaytum ila asalaati halkaasuu marka wuxuu ka baxfiyey aadaanka iyo masaa-ishiisa dabcan marka aadaanka iyo masaa-ishiisa kutubta fiqhiga iyo xadiidka ayaa looga boganaa oo iska le laakiin waxaa in laga sheega mudan waxay tahay markii hore nebiga iyo asxaabtiisa salaada waa u kala go- waa way imaan jireen iyadoo wax calaamada aan jirin waxaa dhici jirtay marka qofka isagoo dan markaas leh in salaaddii wax badan uu kasoo hormaro waqtigeeda mararka qaarna inayn laga hor tukadaba wax aadaanoo layskugu baaqaa ma jiri jirin sidaas marka siday ahaat mar siday u ahayd ayaa saxaabadii waxay markaa ku iyo nebiga sal ll ly slam calaamad salaadii laysugu dhawaaqo ayay isku sheeg sheegeen saxaabadii qaar ka mid a waxay yidhaahdeen gambaleel aan yeerin naaquus naaquuskaas markii la maqlo salaada hala soo aado nebigu waa diiday arrintaas wuxuuna ku cileeyey dalika linasaaraa kirishtaanka iskale buu yidhi arrintaas marka annaga ma rabno annaga iyaga waa kala socnaaneynaa ayb haddana kuwo kalea waxay yidhaahdeen buuq aan yeerina buun markaasuu yidhi daaka lilyahuud yahuuda iska leh bacdi riwaayaat abu daawuud warinaya waxay leeyihiin dab iyo aan shidno qiiqaas markii la arko salaada ha la yimaado dab wuxuu shicaar u yahay majuus ayuu yidhi nebiga sal ll ly slam iyadoo marka meeshaa maraysa cabdullaahi ibnu zayd ibni cabdirabbihi ayaa wuxuu ku riyooday aadaanka marka nin iyadoo intuu riyadii ugu yimid allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar aadaankaan la yaqaanin aadaan markuu sidii ku riyooduu nebiga u yimid waa u sheegay markaasuu yidhi innahaa la ru'yaa xaq ru'yo dhab ah weeyaan uu yidhi middan alqihaa calaa bilaal bilaal ku deji buu yidhi ku aqri fa innahu andaa minka sawtan waa kaa cod dheer yahay oo cod fiican buu leeyahay waana kaa cod dheer yahay bilaal u baray marka cumarna radia allahu canhu waa yimid riwaayadka qaar siay tilmaamayaan anna sidaasoo kalean ku riyooday yidhi rasuul allow marka ru'yadaa xaqa oo nebigu sal ll ly slam uu sugay ayuu aadaankii ku yimid nebigu markii uu sugay kabacdi ayaana waxay noqotay sharci muslimku meel walba uu joogo aadaankaas ayuu adimaa salaada marka ay iskugu dhawaaqayaan waana shicaar aad u qiimo badan waaye oo qofka qalbigiisa saameyn ku leh shaydaanku inuu ka cararayo nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo marka la addimayo adbara shaytaanu walahu duraad ayuu yihi rasuulka sal lla ly slam ee aadaankaas marka salaadihii in la addimo qaabkan marka aadaanka tiradiisu waa kooban tahay alfaaddiisu way kooban tahay wax in lagu ziyaadiyaa lama ogola wax in laga nuqsaamiyaa lama ogola aadaankaas marka macnahaas weyn leh ayaa muslimiintu marka ay iskugu sheegaan salaada inay gashay iyo in kale ayb isaga marka maxaa xukunkiisu uu yahay marka waa fardu kifaaya siday culammadu u badan yihiin magaaladan waa in laga addimaa haddii marka magaalo ay addinka ka tagto waa lagula dagaalami karaa taas aadaanka midda kale ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay shicaar lagu garan karo daartu inay tahay daar islaam shicaar lagu garto daartu inay daar islaam tahay weeyaan aadaanka oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam qaryo markuu imaado dagaal oo usoo aado waa dhegaysan jiray hadduu aadaan ka maqlo waa ka tegi jiray haddii aadaan uunan ka maqlinna waa weerari jiray meesha marka aadaankii laga addimaayo ilaa xaddin maa shicaarka islaamka waa ka muuqdaa dad muslimiina meeshaas inay degan yihiin waa la garan karaa ayb aadaanku marka masjidku in laga addimo jamaacadu addinto safar ha ku jiraan xadar ha ahaadaan iyadoo marka waxaa weeyaan arrin nebigu sal l ly slam uu jideeyey marka alla wuxuu leeyahay waidaa haddii naadaytum aada u dhawaaqaysaan ila salaati salaada aad u dhawaaqaysaan ittakaduu waxay ka dhigtaan haa salaadii husuwan ayay ka dhigtaan jees jees walaciban dheel dheel bay ka dhigtaan salaadii dalika kaagaasi xaasilun minhum mid xaggooda ka xasilay waay sababtu maxay tahay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin laa yacqiluuna aan caqli lagu arkin ayb aadaankii marka muxuu sheegaya tawxiid iyo ilaaha weynaanta alleh iyo waxyaabahaasuu ka warramaya dadkaasi marka wax ay kala garanayaanba ma leh ayb qul yaa ahla lkitaabi hal tanqimuuna mina ila an aamanaa billah ayb halkan baqawi waxaa kaluu ku sheegay aadaanka gaaladu markay aadaanka ka maqleen muslimiinta waa ku xasdeen wax kastaoo khayrana marka dabcan lama rabaan marka alla wuxuu leeyahay qul waxaad tidhaahdaa yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow hal tanqimuuna ma kahanaysaan oo ma nacaysaan minaa innaga xaggeenna ma waxaad naga kahanaysaan ood nagu nacaysaan ilaa an aamannaa ilaa iimaananaa iimaankeenna miyaad un kahanaysaan billaahi alla aan rumaynay wamaa aan rumaynay kii unsila la dejiyey ilaynaa xaggeenna loo soo dejiyey wamaa aan rumaynay kii unsila la dejiyey min qablu hadda ka hor min qabli haadaa ka ka hor wa anna akharakum mana nacaysaanoo miyaad nagu nacaysaan anna akharakum idinka badigiinna faasiquuna inaad tihiin kuwa daacada rabbi ka baxay intaa maa nagu nacaysaan annagana inaan alla rumaynay idinkana faasiqiin aad tihiin taa miyaa nagu dhibsanaysaan ood nagu karaahaysanaysaan sidaa ku dheh baa alla leeyahay qul waxaad tidhaahdaa yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow hal tanqimuuna ma kahanaysaan ay hal takrahuuna ma nacaysaan minaa inaga xaggeenna ilaa an aamanaa ilaa iimaananaa iimaankeenna miyaad nacaysaan uun ma iimaankaa nagu nacaysaan ayb marka waxaa la yidhahdaa naqamtu calayka anqimu naqama yanqimu facala yafcilu waay wa naqimana waa ku timaadaa naqima yanqamu ayb labada macnona dee waa un karaahadaas macnaha ayb marka hal tanqimuuna waxay ku socotaa marka naqama yanqimu ayb hal tanqimuuna hal takrahuuna ma nacaysaan minaa inaga xaggeenna ilaa an aamanaa inaan rumaynay oo iimaanka miyaad nagu nacaysaan un bilaahi allah aan rumaynay wamaa aan rumaynay kii unsila la dejiyey ilaynaa inaga xaggeenna nalagu soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la dejiyey min qablu hadda ka hor inaan rumayno iimaan dhaba aan la nimid wa ana akharakum badankiinana faasiquuna inaad tihiin annaga iimaankeenna maa nagu nacaysaan iyo idinka fisqigiina ayb macnaha marka meesha ku jira sidaas ibnu cabaas wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa u yimaadeen jamaaco yahuud ah abu yaasir ibnu akhdab iyo raafic ibnu abi raafic iyo keyrkood waxay su-aaleen canman yu'minu bihi min arusul yaa rumaysan tahay dheheen oo rususha ka mid a markaasuu wuxuu yidhi uuminu billaahi allaan rumaynaya wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahiima wa ismaaciila ilaa qowlihi wanaxnu lahu muslimuun falamaa dakara ciisa calayhi salaam markuu ciise sheegay jaxaduu nubuwatahu waa ku diidnay dheheen marka mar haddaad ciise sheegtay nebinimadiisay diideen ciise ay wa qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi maa naclamu ahla diinin ma ogin bay dhaheen dad diin u saaxiiba aqala xadan ka dheef yar fi dunyaa walaakhira addunya aakhira minkum idinka wax idinka dheef yar oo idinka diin xun maanaan arkin bay dhaheen walaa diinan diin maanaan arkin sharan min diinikum kiina ka xun ciiseba haddaad rumaynaysaan faanzla allahu tacaala hadihi laaya marka alla aayaddan uu soo dejiyay ma waxaa nagu nacaysaan rusushii hore inaan rumaynay qoom alla inaan rumaynay wixii annagana loo soo dejiyey iyo wixii hore loo soo dejiyey xag alle ka yimid inaan rumaysannahay oo idinkana daacadii rabbi ka tagteen taa maa nagu nacaysaan marka ood nagu karaahaysanaysaan aayadda marka sababu nusuulkeeda sidaas ayuu ahaa ibnu cabaas sida uu sheegaya marka waxay ka dhigan tahay hal takrahuuna minaa mana nacaysaan innaga ilaa iimaananaa wa fisqakum xaggeenna ma waxaad ku dhibsanaysaan iimaankeenna iyo idinka fisqigiina ayb inamaa karihtum iimaananaa iimaankeennaad nacdeen wa antum taclamuuna anaa calaa xaqin idinka waa ogtihiin inaan xaq ku taagannahay liannakum fasaqtum idinku daacada rabbi baa ka tagteen bian aqamtum calaa diinikum lixubi alriyaasati wa xubi alamwaal diinkiina waxaa ugu nagaateen maaljacayl iyo ri'aasada inaysan idin idinka tegin waad ogtihiin laakiin waxaan inay xaq yihiin ayb qul hal unabi'ukum bishari min dalika mahuubat cinda allahi man lacanahu allahu wagadiba calayhi wajacala minhm alqiradata walkhanaaziir wacabad alطaaguut qul waxaa tidhaahdaa hal unabi'ukum ma idinku warramaayo ma idiin sheegaa bisharin wax ka xun min dalika kaagaas aada sheegaysaan mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi ilaahay agtiisa man lacanahu llaahu huwa kaasi man waayo lacanahu llaahu alla ou lacnaday waqadiba ou carooday calayhi korkiisa ou u carooday wajacala uu ka dhigay minhum iyaga xaggooda alqiradata uu ka yeelay daanyeero iyo walkhanaasiira iyo doofaaro uu ka dhigay wacabada caabuday adaaquuta daaquudka caabuday ulaa-ika kuwaadaasaa sharun shar badan makaanan xagga darajada wa adalu dhumid badan can sawaa'i sabiili jidka dhexdiisa ka dhumid badan ayb halkan marka alla wuxuu leeyay qul waxaa tiraa nebiyow hal unabi'ukum ma idinku warramaayo ma idiin sheegaa bisharin wax ka xun oo ka shar badan min dalika kaagaas yacnii ishaaradu marka waxay ku dhacaysaa qowlka ay yidhaahdeen lam nara ahla diinin aqala xadan fi dunya waalaakhirati minkum walaa diinan sharan min diinikum warkiinaas wax ka xun ma idiin sheegnaa ma idiin sheegaa sidaa ku dheh mahuubatan xagga abaalmarinta wax uga xun ayb mahuubatan marka waxay ku nasbisan tahay tamyiiz ahaan ayb cind allaahi ilaahay agtiisa uga shar badan man lacanahu llaahudan baa waxaa ku jirta marka saddex wej oo icraab ah wejka koowaad waxa uu yahay in mowdicu khafdin ay taallo mantan oo fii maxalli jirin ay taallo beddelna ay ka tahay manta hore ayb oo macnuhu marka uu yahay qul hal unabi'ukum bisharin min dalika mahuubatan cinda allaahi man lacanahu llaahu bisharinta marka laga laga bedelo naam bisharinta in laga bedelo marka macnuhu sidaanuu noqonaya hal unabi'ukum ma idiin sheegaa bisharin wax ka shar badan min dalika kaagaas aada sheegteen mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi ilaahay agtiisa man ma idinku warramaa axad lacanahu llaahu alla ou lacnaday ma idiin sheegaa naam marka bisharinta in laga bedelo taas waa marka wej wa biman lacanahu llaahu ma idinkaga ma idinku warramaa ee maxalka labaad in maxalu rafcin laga dhigo ee marka la yidhaha dalika kaagaas ama huwa kaas man lacanahu llaahu waana sida ugu fudud ayb tan saddexaadna waxay tahay fii mowdici nasbin in laga dhigana waa bannaan tahay oo markaa ay noqoto hal unabi'ukum man lacanahu llahu lasoo qadaro hal unabi'ukum ma idiin sheegaa man lacanahu llahu saddexdaas wej ayuu sheegay abu jacfar itabari man lacanahu llaahu dalika kaagaas sharta badan man waaye lacanahu llaahu alla ou lacnaday naxariistiisa ka fogeeyey waqadiba ou u carooday calayhi korkiisa ou u carooday wajacala uu ka dhigay minhum iyaga xaggooda alqiradata daanyeero iyo walkhanaasiira doofaaro ee daanyeerada waxaan kusoo marnay suuratu lbaqara walaqad calimtum aladiina اctadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin khanaasiirna waa laga dhigay axaadiidtaa tilmaamaysa ayb wacabada caabuday wa man qof cabada caabuday adaaquuta daaquud caabuday marka wacabada daaquut saasay u badan yihiin quraada xamza isaga wuxuu akriyey wacabuda daaquuti wacabuda daaquuti oo daaquutku marka waa hoos dhigay cabuda markaa macnaheedu waa isim ayb facul ayaa lagu keenay waana isim marka waxaana laga wadaa wacubaada daaquut kuwa daaquutka caabudo hadii marka qiraa'ada la akriyana macnuhu sidaas uu noqonaya ulaa-ika kuwaadaas sharun weeyaan kuwa shar badan makaanan xagga darajada waa kuwa liito oo shar badan wa adalu dhumid badan can sawaa'i sabiili jidka alle dhexbartankiisa jidkii dhexdiisa ka dhumid badan waidaa jaa-uukum qaaluu aamanaa waqad dakhaluu bilkufri wahum qad kharajuu bih wallahu aclamu bima kanuu yaktumuun waidaa haddii jaa-uukum ay idin yimaadaan haddaad mu'miniin tihiin kuwa hadday idin yimaadaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waa rumaynay ayay afka ka dhahayaan walxaal qad dakhaluu bay dhahayaan iyagoo lasoo galay bilkufri gaalnimo xaal ay ku dheehan yihiin wahum walxaal hum iyaguna qad kharajuu ay baxeen bihi bilkufri ay la baxeen yacnii markay soo gelayaanna mu'miniin maaha markay baxayaanna mu'miniin ma aha ayb wallaahu alle aclamu mid ku ogaal badan waayo bimaa waxa kaanuu ay ahaayeen yaktumuuna inay qarinayaan aayaddani marka waxay ka warramaysaa yahuudda munaafiqiintooda koox marka waxaa jirta aan mu'miniin iska dhigno kuwaan u galno oo aan caqligooda rogno mu'miniinaan isaga dhigaynayo waxaan dhahaynaa aamanaa waa rumaynay sida suuratu aali cimraan aan kusoo marnay aaminuu bاladii unzila clى اladiina aamanuu wajha الnahaari wakfuruu aakhirahu waidaa haddii jaa-uukum ay idiin yimaadaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay bay afka ka dhahayaan qalbigoodana ma jirto waqad dakaluu walxaal qad dakaluu ay galeen bilkufri xaal ay kufri ku dheehan yihiin mutalabisiina bilkufri iyagoo kufri ku dheehan ayay soo galeen oo idiin soo galeen wahum walxaal hum iyagu qad kharajuu ay baxeen bihi bilkufri gaalnimadii iyagoo ku dheehan ay baxeen wax ay mawcidada iyo warkaaga ka faa-iideysteen male waay ayagoo gaalo ana waa yimaadeen ayagoo gaalo ana waa baxeen ayb qaab male marka kuwaas wallaahu alle aclamu isagaa ku ogaal badan bimaa waxa kaanuu ay ahaayeen yaktumuuna inay qarinayaan waxa ay qarinayaan allah ku cilmi leh oo og ayb wa taraa kahiira minhum yusaaricuuna fi lithmi waalcudwaani waaklihim suxta labi'sa maa kanuu yacmaluun wa taraa waad arkaysaa kahiiran in badan oo minhum kuwaasoo minhum iyaga ka mid ah yusaaricuuna xaal ay degdegayaan fil ithmi dembiga ay u degdegayaan ismigana aayaddan waxaa loo jeedaa fi lkufri gaalnimada inay u degdegayaan baad arkaysaa waalcudwaani collaytan inay u degdegayaan iyo wa aklihim cunistooda assuxta xaaraanta ay cunaan inay u degdegayaan labi'sa maa labi'sa shay-u shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay falayaan oy samaynayaan lowlaa yanhaahum rabbaaniyuuna hallaa lowlaa ay hallaa maa yanhaahum ou ka reebo alrabbaaniyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyey oo wax tarbiyeeyo oo iyaga ka mida wal axbaaru culimada may ka reebaan can qowlihim warkooda ay ku qowlayaan alithma dembiga ay ku qowlayaan wa aklihim cunistooda assuxta xaaraanta ay cunayaan may ka reebaan labi'sa maa labi'sa shay-u shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay samaynayaan kuwan waa maxay marka waxay samaynayaan waa inaysan waxba ka reebaynin ka reebid la-aanta waayo waxa ficilka laga dhigay marka ayb labadan aayadoodna alla wuxuu uga warramayaa qubxigii yahuud ku jiray iyo culimadoodiina inaysan xaqa u sheegin in badan oo ka mida ayb wa taraa waad arkaysaa kahiiran in badan oo minhum yahuuddii ka mida yusaaricuuna xaalay degdegayaan fil ismi dembiga iyo kufriga inay u degdegayaan baad arkaysaa walcudwaani collaytanka oo ay xaqa la collaytamayaan wa aklihim iyo cunistooda assuxta xaaraanta ay cunayaan suxtiguna laaluushka marka kufri collaytan cidaan waxba ka bi'inin ambiyada ugu waaweyn tahay ay ugu weyn yihiin dadkay la collaytameen iyo xaaraan ay cunaan iyay u degdegayaan waxaad ku arkaysaa yahuudda in badan oo ka mid a inay sidaa uun u degdegayaan labi'sa maa labi'sa shay-u shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay yacmaluuna inay samaynayaan culimmadoodii baa lagu soo jeestay marka allah wuxuu leeyahay lowlaa yanhaahum hallaa yanhaahum maw ka reebo alrabbaaniyuuna kuwooda wax tarbiyeeyo ee rabbi loo nisbeeyey wal axbaaru culimada may ka reebaan iyaga kuwani can qowlihim qowlkooda ay ku qowlayaan ay dhahayaan alithma dembiga kufriga ay ku qowlayaan wa aklihim cunistooda assuxta ay cunayaan may ka reebaan maxaa ku dhacay labi'sa maa labi'sa shay shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay samaynayeen labi'sa maa kaanuu yasnacuun qaacido muhiima loo daliishada ogooda qaacidadu waxay tahay nimankan maxaa lagu eedeeyey culimada u ahaa tarki waxay ka tageen inay kuwan wax u sheegaan tarkigiibaa ilaahay marka wuxuu ka cabirayaa ficil inuu yahay naam marka waxbay ka tageen waa maxay waxay ka tageen macruuf inay faraan munkarka inay reebaan ayay ka tageen tarkigoodii maxaa laga cabiray camal oo waxaa la yidhi labisa maa kaanuu yasnacuun waxay samaynayeen baaxun waxay samaynayeen waa maxay inay ka tageen inay dadkan wax u sheegaan marka tarkigu waa ficil marka wuxuu yihi watarku ficlun fi saxiixi اlmadhabi ibn اlxaaj tarkigu marka waa ficil fi saxiixi اlmadhabi saxaabada waatay marka rajaska ku qaadayeen markii ay masaajidka dhisaayeen lain qacadnaa wالnabiyu yacmalu haddii aan iska fariisanno nebiguna uu shaqaynayo annagana aan fariisanno oon shaqadii iyo dadaalkii ka tagno fadalika mina alcamalu lmudallilu waa camal wax dhuminayay dheheen camalkaas camalay ka cabireen marka tarkigooda waa camalaa laga cabire meeshii marka wax inaad ka samaysa lagaaga baahan yahay haddaadan ka samaynin oo ka tagto wax xunaad samaysay marka tarkigu maxaa yeelay waa ficil ayb masaa'il badanna waa ka tafriiciyaan usuuliyiintaana aada uga hadhadlo waxyaabaha loo deliishadana hadda waxaa ka mida wasnac maa kunta tasnacu fii xajika iyo yani waxaad xajkaaga ku sameyneysa ku samey bimacnaa waxaa ka tegi jirta ka tag waay siay ibnulmunayir iyo shuraax badan ay sheegeen xadiidkii ninkii jubbadda isagoo wato ee nebigu uu ka dhigay uu yidhi jubbaddii marka ixraamka inay a muxaramaat ulixraam ka mid tahay oo u sheegay aayaddan marka alimaam abu jacfar itabari wuxuu yidhi wa kana alculamaau yaquuluun culimada waxay dhihi jireen aayaddan iyagoo tacliiqinayo ma fi lqur'ani aayatun ashadda tawbiiqan lilculamaai min hadihi اlaaya walaa akhwafa calayhim minha waxay dhihi jireen culimada qur-aanka kuma jirto aayad ashadda tawbiiqan lilculamaa aada macnaha u canaananayso aada markaa yacnii u haydaareynaysa u canaananayso ma jirto culimada aayad sidaa u canaananayso aayaddan si ka badan walaa akhwafa calayhim minha minha aayad culimada loogaga cabsi badan yahayna aayaddan ma ma jirto maxaa yeele iyagii baa alla ula hadlayo wuxuu leeyahay lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim lihma waaklihim usuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun xaqii marka haddaynan bayaaninin oo ay qariyaan bilaa sabab ay u qariyaan sharci ah sabab sharci la-aantii ay u qariyaan xaqa ee markaa waa ku dembaabayaan qiyaamahana marka nebigu wuxuu yihi man su-ila can cilmin fakatama ninkii cilmi la su-aalay qariyo uljima bilijaamin min naar xakamo naareed baa lagu qabanayaa qiyaamaha marka inay xaqii markaa ay bayaaniyaan oo dadku xujadii alle maadaama ayaga ay haayaan dhulka korkiisa xujadaas inay dadka gaarsiiyaana la rabaa oy sheegaan ayb labiisa maa labiisa shayu shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay samaynayaan wa qaalat ilyahuudu yadullaahi magluulatun gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuudataan yunfiqu kayfa yashaa edabdarro kale iyo baqyi kale oo yahuud markaa ay ku dhacday ayaa alla ka hadlayaayo ilaahay tilmaantiisii xataa inay tilmaan xun ku sheegaan alle ayb horena suuratu aali cimraan waa soo marnay laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu agniyaa halkanna fiiri waxay leeyihiin wa qaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi yadullaahi ilaahay gacantiisa magluulatun mid xiran waay oo buqli bay ilaahay ku sheegayaan gullat waa la xiray aydiihim gacmahoodii baa la xiray khayrkaa laga xiray yahuudi yahuud walucinuu waa la lacnaday bimaa qaaluu bisababi maa kii sababkii baa lagu lacnaday qaaluu ay yidhaahdeen bal ee yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa fidsan oo la fidiyey waay fidsan yihiin yunfiqu ilaahay waa bixinayaa kayfa sidiiba u bixinayaa yashaa-u uu doonayo walayasiidanna walawallaahi yasiidanna wuu ziyaa waa kordhinayaa oo kordhinayaa kahiiran in badan oo minhum iyaga ka mid a maa kii wuxuu u kordhinayaa unsila la dejiyey ilayka xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana xaal uu ka ahaaday duqyaanan buu u kordhinayaa xadgudub iyo wa kufran gaalnimo wa alqaynaa waxaan ridnay baynahum iyaga dhexdooda alcadaawata collaytan waalbaqda'a nacayb ilaa yowmi alqiyaamati ilaa ay maalinta qiyaamaha kulamaa mar kastoo owqaduu ay shidaan naaran dab ay shidaan lilxarbi dagaalka ay u shidaan adfa'aha allaahu ilaahay waa baktiiyaa o waa demiyaa wayascawna way soconayaan fil ardi dhulka korkiisa fasaadan bay u soconayaan wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa xalleeyo oo wax fasaadiya ilaahay ma jecla alla wuxuu leeyahy waqaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi yadullaahi ilaahay gacantiisa magluulatun mid xiran waay waa la xiray oo bukli bay ilaahay markaa u nisbeynayaan gullat waa la xiray aydiihim gacmahoodii baa la xiray cani ilkhayraati baa laga celiyey walucinuu waa la lacnaday bimaa qaaluu bisababi qowlihim warkoodaas dartiis bal ee yadaahu alle labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa fidsan waay yadaahu marka halkan la yidhi macnaha marka ku jiraa abu jacfar idabari aad ba uga hadlay yaddu marka waa sifo ilaahay leeyahay tilmaan isaga uu leeyahay waayo labada gacmoodoo alle waa fidsan yihiin labadaas gacmoodoo alle leeyahayna gacmo makhluuq ma shabahaan basharkan iyo dadkan gacmahoodu ma shabahaan inaynan shabahaynina de waxaa ku tusayo alle waa khaaliq khaaliq iyo makhluuq ma isku ekaa karaan ilaahay wuxuu tilmaamay nabiga s nabiga sal ll ly slam bukhaari wuxuu waxaa ku sugan saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka alle inuu samaawaadka hal far ku qabanayo dhulkana far ku qabanayo ee buurahana uu far ku qabanayo wahaakada makhluuqaadkan waaweyn inuu alla midkii midba far ku qabanayo markaasu alla wuxuu dhahayaa ana almelik boqorkii waa aniga meeshaas marka qur-aankana waa sheegayayo wasamaawaatu madwiyaatun biyamiini adiga gacantaada maxay qaadi kartaa haddii laguu dhiiba dhagax konton kiilaa gacantaada ma qaadi karto hal dhagax oo konton kiilo gacantaada ma qaadi karto maanta dhan waa la haraahiraysaa xataa haddaad qaad istiraa marka gacanta alle iyo gacan makhluuq maba laysku shabihi karaba si laysugu shabaha ma taallaba meesha qof muslimana ilaahay gacantiisa gacan makhluuq ku shabihi maayo meesha laakiin waxaa taal waxay tahay ilaahay tilmaanta uu isku sheegay aan u dayno sida ay tahayna isagaa yaqaano intaas aan ku gaabsanno hadhow marka mid baa kule waxuu ku leeyahay ilaahay bay waxay dhaheen gacantaan oo kale uu leeyahay nacam wax yidhi male sidaas nacam tashbiihna ma noqonayo sida ay culimadu tilmaameen qofku inuu yidhaha ilaahay gacan buu leeyahay ka dhalan mayso gacan makhluuquu leeyahay laba waray kale yihiin alla gacan baa tilmaamihiisa waxaa ka mid a inuu gacan leeyahay iyo isku mid maaha gacantiisu waxay shabahdaa gacan hebel midda dambe waa jawr iyo qalab midda horena wixii ilaahay sheegtay oo loo sugayo walidaalika culimadii salafka waa kan imaam abu jacfar itabari saasoo kale u sheegay bal yadaahu mabsuudatan limaa khalaqtu biyadaya nicmo iyo qudra inaan lagu macnaynaynin inuu sheegay tilmaan ilaahay leeyahay sideeda in loo sheegana ay tahay sidoo kale alimaam abu ciisa tirmidi imaamu tirmidi eed garanaysaan sunanka iskale ee kutubaha aa ku aragteen rawaahu tirmidiyu iyo aa ku arkaysaan imaamkaa weyn isaguna wuxuu yidhi baabu fadli sadaqa kitaabu zakaa markuu baabu fadli sadaqa baabeeyey xadiid waxaa soo galay qofku markuu sadaqo la baxo timir wax la eg ou la baxo allah gacantiisa midig ku qabanayo kaga aqbalayo markaa meeshaasuu ka qabtay marka alimaamu tirmidi markaasuu wuxuu yidhi gacanta salafku waxay yidhaahdeen sideeda in loo daayo jahmiyaduna waxay tidhi waxaan waa tashbiih ilaahay lagu shabahayo makhluuqiisa saas darteedna marka ilaahay gacan ma lagu sheegayo gacanta allana waxaa laga wadaa bay dhaheen alquwatu awoodaa laga wadaa maahane gacan wax la yidhaha ma jiraan marka salafkiina tafsiir buu u sheegay jahmiyada tafsiirkoodana sidaasuu ka dhigay oo wuxuu yidhi wafasarat iljahmiyatu calaa gayri maa fasarahu ahlulcilmi jahmiyana yeeyihiin firqa baadi oo dhunsan weeyaan biitifaaqi alculamaa culimada iskuma khilaafin jahmiyadu dad dhunsan inay yihiin tilmaamihii allay ka dhumeen iimaankay ka dhumeen qadarkay ka dhumeen waa dad marka caqiidadoodu aad u dhuntay iyaga waaye marka waxa gacanta qudro iyo nicmo ku sheego laakiin dadka muslimiintaee hore saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin sidaan ayay aayaddan ay tilmaamayso iyo aayadda kale suuratu saad limaa khalaqtu biyadaya iyo xadiidkii nebiga uu yidhi wakiltaa yaday rabbii yamiinun ilaahay subxaanahu watacaala labadiisa gacmoodba waa midig bidix ilaahay ma leh leanna bidixdu dacfi iyo waxbaa ku jiraan marka ilaahay kiltaa yaday rabbi yamiin nebigaa yidhi sal ll ly slam annaga nebiga ugama qiiro badnin ilaahay waxaase hadday wax xun yihiin rasuulka ma dhaheen salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mar walba nebiga wuxuu ku dhaara jiray waladii nafsii biyadihi ilaaha nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye hal mar marka yadda qudraa la yidhaahdaa ma dhihin axaadiid badan ayaa kusoo aroortay ibnu khuseyma uu wariyey kitaabkiisa kitaabu tawxiid uu ku wariyey oo aan sodomeeye xadiid meelahaas dhan oo saxiix ah bukhaari laftiisa kitaabu tawxiid waa baabeeyey sifadan ilaahay inuu sifo uu leeyahay ay tahay yadda baab ayuu ka dhigay limaa khalaqtu biyadaya buuna keenay iyo nusuus oo axaadiid sidaas oo kale ah marka meelahan marka oo kale dadka mutaakhiriintee dambe lagama qaato ee waxaa laga qaataa saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin marka qurtubi oo kale iyo ibnu catiya iyo qaar badan oo mutaakhiriina waxay leeyihiin meeshaan oo kale nicmataahu baa laga wadaa ibnu jariir oo iyaga ka horreeyo aimada selafka ka mid ahaa arrintaa aad buu u naqdiyey waana radiyey aad uuna ula dagaalamay ayb nicmada allana laba xaba maahane waa tiro badan tahay lama koobi karo meeshanina marka tahniya ku jirto tahniyaduna nas bay cadadka ku tahay mas'aladanna ogaada muslimiinay mas'ale muhiima waaye rabbiga aan caabudayno inaan baranno tilmaamihiisa maahan mas'ale khilaafiya oo culuma ku wareertay ama layskaga yacni meel kasoo booday iyo ma aha waa mas'ale iyadana u dhaxayso bayna aliimaani waalkufri leanna maxaa yeeley qofka tilmaan ilaahay isu sheegay inuu dafiro ma jirta yidhaahdo oo isaga caqligiisa ka keena marka waa halis marka ilaahay annaga ma arkin adduunyadana laguma arkaayo alle isaga un baana iska keen warramay cid isaga iska taqaan ma jirto nebigiisa cid ka taqaana ma jirto intuna waxaa sheegeen alla inuu laba gacmood leeyahay labada gacmoodee allana ma shabahaan gacmo makhluuq laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir wax ilaahay lamida ma jiraan intaasaa laga rabaa marka inaad rumayso tirmidi weliba isxaaq ibnu raahuya oo sheekhiisa aba wuxuu ka keenay oo wuxuu yidhi isxaaq baa wuxuu yidhi qofku inuu yidhaah yadun samcun basarun ilaahay arag uu leeyahay maqal buu leeyahay gacan buu leeyahay ma ka dhalanaysuu leeyahay tashbiih ee tashbiihu wuxuu imaanayaa markuu yidhaahdo idaa qaala yadun ka yadin basarun ka basarin markuu yidhaaho haddii uunan la imaanin in afka loo geliyo qofka kadibna adiga aada qofkii afkiisa ku hadashid kadib aad raddi geshid qarashkaas iyo dhibkaas waxaa kaaga filan war ninkan wuxuu isagu yidhi kuma ku maxkamaday haddaad rabto laakiin waxaad adigu tiri oo adiga aa u dhahday maanta dhan haddaad ku qayliso waxay macnoo samaynaysa male nacam qofka isagu intuu yidhi u daa haddaad intaas u haysa daliil aa ku diidi kartidna soo dhawow haddii aadan u hayninna ka joog inaad muslimiinta masabidata ma bannaana wax masabida kadib aad isku mashquuliso ama aad kutubo ka qorto ama aada isku mashquulisaa waa un markaa macno daro ayb marka alla wuxuu leeyahay bal ee yadaahu alle labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa fidsan waay yunfiqu ilaahay waa nafaqaynayaa kayfa sidii yashaa-u uu doonayo u nafaqayaa waxu bixiyaa wala yaziidanna wala wallaahi yaziidanna wuu kordhinayaa oo kordhinayaa waa u kordhinayaa kahiiran in badan oo minhum iyaga ka mida maa ayaa u kordhinaya kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiye duqyaanan buu u kordhinayaa xadgudub iyo kufran gaalnimo leanna mar kastoy aayad timaado way ku gaaloobayaan duqyaan bay samaynayaan gaalnimadaa u ziyaadaysa marka marka meesha aayadani aayado badan waxaa laga qaadanaa gaalnimada lafteeda inay ziyaado meel aynan joogeynin ayb wa alqaynaa waxaanu tuurnay beynahum iyaga dhexdooda aan ku ridnay alcadaawata collaytan walbaqdaa-a isnacayb ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaro hadda qofka isaga waa is ogyahay waxa ka warramaya waa allihii abuuray ayaga waa naga yaqaana alle iyaga laftooduna waa is og yihiin inay isnecab yihiin waxaa laga yaabaa si fudud qof inuu u yidhaahdo aawo yahuud isnecab maba arkin annaga filxaqiiqa laakiin adiga yahuud ma la dhaqantay horta nacam mase taqaanaa adiga yahuud madaakishooda iyo hoostooda iyo annaga ma naqaano laakiin allah wuxuu tilmaamay in isnacayb iyo lagu riday dhexdooda nacam sax muslimka waa wada necab yihiin laakiin iyaga isma jeclo ogow leanna dad marka adduunya jecel makri badan dadku haddii ay makri khiyaano badan yihiin anaaninimo iyo qof inuu isaga nin walbaa wax hela marka uu rabo laa shaka waa isnacayaan ayb ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha sidaasaan ku ridnay dhexdooda kulamaa mar kasta ow qaduu naaran dab ay huriyaan lilxarbi dagaal ay u huriyaan xarbigan marka mufasiriinta qaar waxay leeyihiin mar walboy dagaal kiciyaan nebiga inay ku qaadaan uga takhallusaan adfa'aha allaahu alla waa demiyaa meeqa jeeray nebiga dibindaabiyo iyo khiyaano iyo dhibaato ku sameeyeen waa demaysay wax walba marka saxaabadii kadalika waqtigoodii waa damayeen haddii marka mu'miniin iyaga markaa hortaagan xaq ku hortaagan ay jiraan waxoodu baatilku ma daa'im noqonayo marnaba ogaada adfa'aha allaahu alla waa baktiinayaayo waa daminayaa wayascowna waa soconayaan yahuudu fil ardi dhulka korkiisa fasaadan bay dhulka korkiisa ku socdaan oo dhulkii marka waa fasaadinayaan fasaadkaas xataa kirishtaanku waa ka waa ogyihiin ummadaha kale xataa waa ogyihiin ee marka mushrikiinta ah aaday u ogyihiin oo iyagii marka keligooday rabaan inay noolaadaan keligood inay xukumaan wax walba iyaga bis unbaa isku raban ayb inta kalena in iyaga loo soo diray oo addoomo ay u noqdaanay u shaqeeyaan iyay aaminsan yihiin marka nin walbaa waa necab yahay hoostaasuu ka necban yahay kuwan kirishtaanka iyo mushrikiintu hoostaas waa ka necban yihiin laakiin waa ka cabsanayaan dabcan xaqiiqdoodu marka waa sidaas wayascowna way soconayaan fil ardi dhulka korkiisa fasaadan bay ku soconayaan wallaahu alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiintae dhulka halleeyo alla subxaanahu watacaala ma jecla marka meeshaan imaamu lbaqawi aayadda hore bal yadaahu mabsuudataani meeshaa hore imaamu lbaqawi sidaanuu yidhi wayadullaahi sifatun min sifaatihi ka samci walbasari walwajhi oo kale wa qaala jala dikruhu limaa khalaqtu biyadaya wa qaala nabiyu sal ly slam kiltaa yadayhi yamiinun wallahu aclamu bisifaatihi ilaahay tilmaamihiisa isagaa yaqaana siday yihiin facala alcibaadi addoommada waxaa waajib ku ah fiihaa sifaatkaa alle waxaa uga gudboon aliimaanu watasliim inay rumeeyaan una hoggaansamaan iyaga marka intaasaa laga rabaa wa qaala a'immatu salafi min ahli sunnati fi hadihi sifaati amiruuha kamaa jaa-at bilaa kayf sida ay u timid u mara kayfiya la-aan idinkoon qaabkaas waayo iyo qaabkaas aydnan dhehaynin waana sida marka inta manhajka salafku uu yahay weeyaan intaasna wallahu alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiinta alle ma jecla walow ana ahla lkitaabi aamanuu wataqow lakafarnaa canhum sayi'aatihim walow ana ahla lkitaabi walow ana ahla lkitaabi ahlu kitaabka hadday aamanuu rumay lahaayeen wataqow ay dhowrsan lahaayeenoo kufriga iyo shirkiga xumaanta ay ka dhowrsan lahaayeen lakafarnaa waa waan asturi lahayn oo waa dhaafi lahayn canhum iyaga xaggooda waa ka dhaafi lahayn sayi-aatihim xumaanyaalkooda wala adkhalnaa waanu gelin lahayn hum iyaga jannaati naciimi baan geli lahayn nicmooyinka jannaadkoodaan gelin lahayn walow haddii annahum iyaga aqaamuu ay oogi lahaayeen altowraata towraat walinjiila injiil iyo wamaa kii unsila la dejiyey ilayhim xaggooda min rabbihimna xaal uu ka ahaaday rabbigood xaggiisa uu ka ahaaday la akaluu way cuni lahaayeen min fowqihim korkooday ka cuni lahaayeen iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda minhum waxaa ka midaya kuwa reer bani israa'iil ummatun ummad baa ka mida muqtasidatun dhexdhexaystay oo iyaga markaa aan xumayn wa kahiirun in badanoo minhum iyaga ka midana saa-a maa shay baa xumaaday yacmaluuna ay falayaan kuwa fiican inay jiraanna de alla waa sheegayaa subxaanahu watacaala labadan aayadoodna marka iyaga hadday dariiqan ay doorteen ay ka tagaan oy usoo leexdaan dariiqa toosan dee ilaahay fadligiisuu siinayaa walow ana ahla lkitaabi ahlu kitaab haddii aamanuu ay rumay lahaayeen meeshaa marka maxaa laga qaadanaa inaysan mu'miniin ahayn ahlu kitaabka leanna hadday mu'miniin yihiin lama dhehen hadday rumay lahaayeen leanna waabaa rumaysan yihiin waa inay marka kufaar ay yihiin wataqow ay dhowrsan lahaayeen oo kufriga ka dhowrsan lahaayeen lakafarnaa waanu dhaafi lahayn canhum iyaga xaggoodan ka as asturi lahayn oon ka dhaafdhaafi lahayn sayi-aatihim xumaanyaalkooda wala adkhalnaahum waa geli lahayn jannaati naciimi nicmada jannooyinkeedaan geli lahayn walow haddii annahum iyaga aqaamu towraata towreed ay oogi lahaayeen walinjiila ay oogi lahaayeen iqaamadu marka waa maxay in lagu dhaqmo waana dhaqmitaankoodana muxuu u keenayaa hadday si dhaba u oogaan nebi moxamed hadday la kulmaan inay rumeeyaan taasuu farayaa ilaa kitaabkoodii wamaa kiina ay oogi lahaayeen unsila la dejiyey ilayhim xaggooda loo soo dejiyey min rabbihim rabbigood xaggiisa xaalow ka ahaaday ama min rabbihim xagga rabbigood looga soo dejiyey la akaluu way cuni lahaayeen min fawqihim korkooda dushooda sare xaggeeday ka cuni lahaayeen wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda xaggeeday ka cuni lahaayeen minhum waxaa ka mida reer bani israa'iil ummatun ummad baa ka mida ummadda oo muqtasidatun dhexdhexaystay waa mu'miniintooda waay cabdullaahi ibnu salaam iyo asxaabtiisa waay muqtasidatun marka caadilatun hayru haaliyatin waay ummad dhexdhexaadoon guluwi la imaanin ifraad iyo tafriid ka fog ayaa ku jirta iyaga waay wa kahiirun in badanoo minhum iyaga ka mida saa-a maa shay baa xumaaday yacmaluuna ay falayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed